kormeerkeenna wuxuu ku saabsanaa ukurgelidda xaaladaha amni ee ka jira degmada beledweyne afarteeda xaafadood iyo siday bulshada reer beledweyne ay u nool yihiin islamarkaana ay u haystaan amniga iyo xasiloonnida weliba annagoo u kurgelayno sida ay ciidamada ay ugu howlgelayaan magaalada beledweyne caawa waxaan kormeer ku soo marnay afarta xaafadood waxaan kula soo kulannay ama indhaheennu qabanayeen ciidanka nisa ee sirdoonka ciidanka nise ee sirdoonka soomaaliyeed oo ku sugan afarta xaafadood beledweyne iyagoo xaqiijinaya amnigii bulshadiina mataqaannaa ugu adeegaya si wanaagsan waxaa xusud mudan magaalada beledweyne waxaa ka wada howlgala ciidamo fara badan ee xoogga dalka soomaaliyeed laakiin amniga daakhiliga waxaa si gaar ah ugu howlgala ciidanka nise iyo ciidanka booliiska aad bay u mahadsan yihiin meelihii aan kormeer ku soo marnay iyo howlihii ka socday iyo xaqiijintii amniga iyo siday mataqaanaa ugu qayb qaateen ciidanka nisa taliska ciidanka niso aadaan ugu mahad celinaynaa annagana waan kala qayb qaadan caawa waxaan soo marnay bulsho ku naaloonayso nabadgelyo iyo xasilooni istiqraar annagoo guud ahaan afarta xaafadood si nabadgelyo ku soo marnay waxaan u rajaynayaa shacab weynaha reer beledweyne inay helaan nabadgelyada ilaahayna u mataqaanaa u suga nabadooda ayana waxaan ka codsanayaa inay la shaqeeyaan dhammaan laamaha amniga si loo helo amni ballaaran si looga hortago cadowga naafaynaya shacabkeenna naafaynaya ummaddeenna aanan mataqaanaa arxanlaawayaasha aan waxba reebaynin si looga hortago insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa inay kala qayb qaataan amnigii laamaha amniga soona wargeliyaan caqabad kastoo ay la kulmaan maxaa yeelay amniga waxaa didabaha u aasi kara shacabka maxaa yeelay cadowgu waa cadow daakhili ah ku dhex nool shacabka